bismillahi raxmaan raxiim adeer waa dhowahay beloweyne nabadaa ka jirto wax dhibaato an kuma jiraan dhibaatana maxamed cabdi waaray a ku ah horena waa u sheegnay dadka shacabka ahuna maantay sheegeen horena waa u sheegeen awlanaa ka turtumi jireen maanta ayagaa ka turtumay maalmaha soo socdana baama kalaa isabajoogaha ka soo bixi doona haddii alla idmo wax dhibahoo kale oo dulmiga maxamed cabdi waaray yaxi buuntlaawo ahaynuna kama jira belowey waa yahay guddoomiye xeer ilaaliyaha hirshabeelle waxa uu amray in lagu soo xiro arrinkaas maxaa uga jawaabaysaa hirshabelle horta xeer ilaaliyaba male meesha xeer ilaaliyo qaranaa jooga anigana sharcigaa xiri kareen qof iskuma shay xiri karo sharcigana dee dadka ugu siman yahay waxa waaye marka anigana hadda qof waa lagu xiray tiri maarag wax hadda laygu xiro sameeyana ma ogi marka mana jiraan warkaasna ma maqal adigu adigaa ii sheega waa gartay guddoomiye magaaladii beledweyne maxamed cabdi waarre waa uu ku sugan yahay banaanbaxyo looga soo horjeeday hirshabelle waa ay ka dhaceen dadka ku dhaqan gobolka hiiraan iyadoo loo danaynayo maxay kula tahay inuu xalka ku jiro wallaahi maxamed cabdi waare beledweyne asoo sharaf loo madaxweyne u ah oo lagu soo dhaweynaayo calamada banaanka loola taagan yahay inuu madaxweyne u aado jooga waa diiday waxau ka raadinaynaa galabtau ka helay haddana beledweyne ma jooge meel kaamba militaar ah oo guriga qarkiisa ah oo baahalagalayn oo halkaas ahaa laga sheegaayay cawadana mugdiyo kusoo galay oo meel luubiyahaa laga soo baxso guriga qarkiisa hala lahay waxuu meesha ku joogaa hadda walaha ku habboonayn qof mas-uuliyad sheegana waa gartay guddoomiye adigu qorshahaagu muxuu yahay
aniga qorshahaygu waa nabad waa dawladnimo waa cadaalad waa talado reer hiiraan u dhexaysa dawladda soomaaliyeedna go-aamada ugu dambeeya laga suga haddii alla yaa qaadanaya mas-uuliyadda haddii ay dagaalo ka dhacaan magaalada beledweyne oo dabcan shacabka ku dhaqan ay waxyeella soo gaarto
wax kastoo dhibaataa hore uga dhacay ama haddaan kadib ka dhaca maxamed cabdi waana mas-uuliyaddeena qaadana xilka qaadistii lagugu sameeyey maxaad ka leedahay mar kale xil layga qaadama ma jiro xilka sharciyaa laygu dhiibay sharcigaana layga qaadi karaae dastuurka hirshabeelle oo laygu soo magacabayna sida uu xilka qaadista ku imaan laheyd laygama qaadin xilka waa gartay laakiin guddoomiye haddii dabcan adigii aad ku sugan tahay magaaladii beledweyne maxamed cabdi waarre uu qeyb ka yahay ciidamo taabacsanna ay joogaan dhinacaagana ciidamo ku taabacsan ay joogaan magaaladiisoo mar walba lama filan karo in dagaal uu ka dhaco maadaama xaalku uu cakiran yahay wallahi ciidamo maxamed cabdi waarre taabacsan uma joogaan ciidamada amisom iyo ciidamada dawladda soomaaliyeed oo militariga ahaa amniga boqolkaana suga maxamed cabdi waarena xero ciidanko hadda degan yahay oo ciido xawaa la soo geliyey kadibna waxaa ka dambeeya waa arki doonaa haddii alla idmo anuguna hadda meesku ku jiro ku weerari maaha cid kasta cid alla ciddii soo weerarsana maaha kastaba ha lahaatee inay iska difaaca diyaar u hayaan oo kaashanaya dadka reer hiira laakiin adiga haddii aad weerar qaadid ama lagugu soo qaado shacabka maxaa dan u noqonaya may anu weerar ma qaadayo anu weerar ma qaadayo reer hiiraanna ku qaadi maayo maxamed cabdi waare iyo mid kale midna weerar ku qaadi maayo shareecadaheega laygu yaqaana maahan waxa hallaysanna oo maxamed cabdi waare halleeyana in dadka wax garan karaa ama dawladnimada ahlu ah ama madaxda soomaaliyeed ay ka hadashaan ogola ilaa hadda madaxdii dawladda iyo sidoo kale dadkii indheer garadka ahaa iyo xildhibaanadii markii la waraystay waxay tilmaamayaan in wareegto maxamed cabdi waarre adiga aad ku timid haddana aad diidan tahay in wareegtadii lagaa soo saaray aad ku baxdid bal arrintaasi iyo eedeynta laguu jeedinayo maxaad uga jawaabaysaa adeer horta sidii qofa wax garan karin aad ilaal loo haystaahe sidii qof waxu sheegay yaqaan iila hadal waxaan ku yidhi magacaabista maxamed cabdi waare markii hore sharcigay ahayd talay ku timid wareegtadoo kaliya waa sugu ku lahay hay ha ahaatee wareegtada inuu horay layskuga diidan laakiin sharcigo ku waray dalka soomaaliyeed u joogo dastuurka hirshabeellena qodobka kontiyo sideedaad wuxuu sheegayaa madaxweynaha awooddiisa waxuu tilmaamayaa madaxweynuhu hadduu dalka ka maqan yahay in madaxweyne ku-xigeenkoo kusimo uu wax la magacaabi karo wax la ridi karo asiguna uusan magacaabi karin hadduu toban kilomitr dalka u jiro babaasimka maxamed cabdi waare warqadu ka soo qoray aniga xilka layguma dhiibin warqada baase layga soo qoray xil kale laygama qaadi karo midda kale anigu maxamed cabdi waare mugaa ka leexdoo reerhiinaa ka tashadeenoo maxamed cabdi waare ilaa amar damay dawladda hukumada ayaa la shaqaynayna aan nahnay kadib ma xilka layga qaadaa ka hor intaan la shaqaynahay oo madaxweyne ii ahay oo aan amarka ka qaadanahay maxaa xilka layga qaadi waay laakiin waxaan leeyahay guddoomiye yuusuf dabageed marar badan buu xilkii hiiraan soo qabtay waa laga qaaday haddana waa uu kusoo noqday marar badan si nabada ayuu ku wareejin jiray bal hadda maxaa keenay inuu si nabada ku wareejin waayo xilka aniga afar jeeraa xil lay dhiibo hadda ka horeysa waana laga qaaday weligeyna waa wareejina waxaan ahay ma dhihin shacabka reer hiiraan iyo dadka waxgaradka ah in la weydiiyo u baahan waxa aan hadda ma wareejinaan uleehay waxaan hadda diidaan xilka maahane haddii laba sharci daraa layga qaadee sharci daraa hadda ka hor layga qaad jiree qaarkiise aniga xil layga qaaday oo waa lagaa qaaday layleeyahay maba kuleeli qabow lagu haaye waxa kuleeli qabow lagu haayo dulmiga reer hiiraan lagu haayo oo maxamed abdiwaare iyo cali puntland ku haayaan waxa diidaana waa waxaas ina diidana reer hiiraan talatoodaa waay
ugu dambeyntii guddoomiye maxaa kaaga qorshaysan xilka qaadistan lagugu sameeyey
taladu reer hiiraan u taallaa